فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد bismillaahi araxmaan araxiim salaamun calaykum kuu soo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysiyada oo wakhtigan oo kale aad habeen walba ka maqashaan warbaahinta islaamiga alfurqaan caawa qodobada barnaamijkan idinkugu hayna waxaa ka mid ah sawiradii laga soo qaaday kulankii lagu canaantay madaxweynaha dowladda federaalka iyo taliyihiisa ciidanka ee ka soo cararay aadan yabaal macno caynkee ah ayay ka tarjumayaan siyaasi soomaaliyeed oo aan ka waraysanay ayaan idiin soo gudbi doonnaa wargeys hoostaga wasaaradda gaashaandhigga maraykanka oo daabacay qormo ciwaan looga dhigay weerarkii ballidogle ee shabeellaha hoose ay shabaab ku qaadeen wuxuu ahaa mid culus oo socday muddo saacado ah qormada wargeeskaasi uu daabacay ayaad caawa dhuuxa ku dhegaysa doontaan kulan u dhexeeya mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee gado culimmada iyo golaha dhaqanka oo lagu soo gebagabeeyey magaalada ceelcadde bayaan laga soo saaray kulankaas iyo waaliga ayaad dhegaysa doontaan samafale cabdimaalik muuse coldoon oo xorriyaddiisa dib u helay sii deyntiisa xog ku saabsan ayaad maqli doontaan barnaamijka dhuuxa waraysiyada dhegaystayaal inta u socdo sidoo kale waxaad ku maqli doontaan waalidiinta iyo ehelada wiil dhallinyaro ah oo ay maalmo ka hor dileen ciidamada dowladda federaalka oo sheegay inaysan weli helin cadaalad dhuuxa inta uu socdo sidoo kale waxaad ku dhegaysa doontaan qaar ka mida odayaasha dhaqanka ee ku nool dhulka soomaali galbeed oo ka hadlay dhibaatooyin hor leh uu maamulka mustafa cagjar halkaasi ka wado qodobadaas xubintii faa'iidada caafimaadka iyo xubintii dhacdooyinka toddobaadka ayaad barnaamijka ku maqli doontaan waa mar kale iyo dhuuxa
وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي
waa hagaag isku soo noqod wanaagsan dhegaystayaal markaana barnaamijka dhuuxa waraysiyada oo dhammaystiran ayaan idiin soo gudbinaynaa qodobkiisa ugu horeeya ee caawa barnaamijka waxa uu noqonayaa wargeys hoostaga wasaaradda gaashaandhigga ee maraykanka ayaa wuxuu daabacay qormo uu ciwaan uga dhigay weerarkii ballidogle wuxuu ahaa mid culus oo socday muddo saacado ah staran strabis oo ah warbaahin si rasmi ah u hoostagta wasaaradda difaaca ee maraykanka ayaa waxay sheegtay in howlgalkii dagaalyahanada mujaahidiinta al-shabaab ay labada kun sagaal iyo tobankii ku beegsadeen saldhigga maraykanka ee ballidogle uu ahaa weerarkii ugu weynaa ay ciidamada maraykanka ku sugan soomaaliya ay la kulmaan intii u dhexaysay kun sagaal boqol sagaashan iyo saddexdii ilaa labada kun sagaal iyo tobankii garoonka diyaaradaha ee ballidogle iyo ciidamada maraykanka ee halkaasi ku sugan ayay warbixinta xustay inay ahaayeen bartilmaameedka howlgalka mujaahidiinta al-shabaab waxaanay saraakiil ka tirsan ciidamada maraykanka ay shaaciyeen in halkaasi uu ka dhacay dagaal culus oo socday muddo saacado ah warbixintan uu si gaara u diyaariyey john vandivender oo ah wariye milatari oo ka tirsan wargeeska hoostaga betaconka ayaa waxaa lagu sheegay in dagaalyahanadii al-shabaab ee howlgalkii fuliyey ay gudaha saldhiga ku qarxiyeen gaari laga soo buuxiyey walxaha qarxa inkastoo wargeeska aanu sheegin khasaaraha goobtaasi ka dhashay ayaa wuxuu tilmaam ka bixiyey inta uu leeka baaxadda iyo awoodda uu lahaa qaraxaasi waxaana lagu sheegay inuu ahaa mid aad u xogan islamarkaana goobtii uu qaraxa ka dhacay uu ka dilaacay god aad u qoto dheer oo cabirkiisa uu ku sheegay labaatan mitir weerarkii ballidogle oo wargeesku kaga faallooday warbixin uu shalay daabacay ayaa ahaa howlgal galaaftay nolosha ugu yaraan boqol koob iyo labaatan askari iyo saraakiil amerikaan ah laguna burburiyey diyaarado iyo gaadiid dagaal iyo sidoo kale qalab milatari oo aad u fara badan sida ay al-shabaab shaaciyeen wargeeska star anstrabis ayaa walaac xoogan ka muujiyey sii socoshada howlgalka ciidamada maraykanka ee africom wuxuuna sheegay inaanay caddayn jihada mustaqbalka ee howlgalka africom ee soomaaliya maadaama uu yidhi dhammaadka mudaxileedkii hore trump waa maray in dhammaan ciidamada maraykanka laga saaro dalka soomaaliya horaantii bishii lasoo dhaafayee maarso ayay ahayd markii warbaahin caalami ah oo laga leeyahay dalka maraykanka ay shaacisay in maamulka cusub ee donald trump uu wado qorshayaal uu ku doonayo inuu albaabada isugu dhufto taliska africom
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم
waa hagaag qodobo kale ayaa dhegaystayaal idinku soo maqan balse markan waxaad ku soo dhowaataan xubintii dhacdooyinka toddobaadka maxamed sheikh ayaa soo jeedinaya
waad mahadsan tahay cabdisamed cabdulaahi dhegeystayaal ku soo dhowaada xubintii dhacdooyinka toddobaadka oo habeen weliba oo jimcaad kala socotaan idaacadda islaamiga ah alfurqaan taas aynu kusoo gudbinaa howlgallada militari ay fuliyaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuna soo dhacay warqabadka warbaahinta islaamiga ah alfurqaan qodobadaad ku dhagaysan doontaan xubinta dhacdooyinka toddobaadka ee aan soo ururiyey waxaa ka mid ah maalintii jimcaha afarta dulqaacada kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada labada bisha may laba kun shan iyo labaatanka guutada qaraxeed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gudaha degmada waajid ee gobolka bakool qarax culus kula eegtay ciidamo ka tirsan kuwa xabashada etoobiya dhimashada waa hal askari oo etoobiyaan ah toddobaadkan faahfaahin dheeraad ah ayaa kasoo baxday laba qarax oo ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay la egteen bar kontarool oo ciidamada kenya ay ku leeyihiin magaalada mandheera ee ku hoos jirta gumaysiga dowladda kenya dhimashada waa lix askari oo kenyaati ah oo laba sar kale ay ku jiraan iyo dhaawaca sagaal kale oo ka tirsan ciidamada kenya isla toddobaadkan warqabadka warbaahinta islaamiga ah alfurqaan ayaa waxaa ku soo dhacay qaar ka mid a magacyada askartii lagu dilay duleedyada moqokor iyo tardo oo ka wada tirsan gobolka hiiraan magacyadana soo gaaray waxaa ka mid ah kow muumin cabdulle garweyne waa dhimasho labo fooday xuseen wariiq waa dhimasho saddex caligaab guddoomiyihii deegaanka tardo waa dhaawac maalintii sabtida shanta bishan dulqaacda kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada dhinaca kalena ku beegan saddexda bisha may laba kun shan iyo labaatanka dagaal culus oo u dhexeeya ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo safa iyo askarta kenya ayaa ka dhacay inta u dhexaysa deegaanada booda iyo boorista oo ka wada tirsan gobolka laamu ee ku hoos jira gumaysiga dowladda kenya dhimashada waa shan askari oo kenyaati ah iyo dhaawaca sideed kale oo askarta kenya ka tirsan sida ay noo xaqiijiyeen ilo mas-uul ah oo warkooda lagu kalsoonaan karo banaadir guutada qaraxeed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax ka fuliyey deegaanka tareedisho ee duleedka magaalada muqdisho kaasoo lala egtay gaare cabdibilaaw oo saarnaayeen ciidamada dowladda federaalka waxaana ku dhaawacmay saddex askari oo ka mid ah ciidamada sirdoonka ee dowladda federaalka iyadoona burbur xoogan uu soo gaaray gaarigii cabdibilaaha ay saarnaayeen ciidamada dowladda federaalka shabeellaha hoose guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax la egtay askar ka tirsan dowladda federaalka oo ku sugnaa duleedka degmada afguuye waxaana ku dhaawacmay hal askari oo ka mid ah ciidamada dowladda federaalka maalintii isniintii ee toddobaadkan taariikhda hijiradana ku beegnay toddobada bisha dulqaacada kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada dhanka kalena ku astay sanad shanta bisha may laba kun shan iyo labaatanka qarax ka dhacay duleedka magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ayaa lagu dilay laba askari oo ka tirsan askarta xabishada etoobiya ee duulaanka gardarada ku jooga magaaladaas halka uu ku dhaawacmay mid kale maalintii arbacada sagaalka dulqacda kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada dhinaca kalena ku aadan sideedda bisha may laba kun shan iyo labaatanka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dagaalo safmareen ah oo habeen dheelmad ah waxay ku qaadeen xirooyin askarta soo duuliyaasha uganda ku leeyihiin degmada janaal iyo deegaanka danow ilaa iyo haatan ma soo gaareen faahfaahin dheeraada oo ku saabsan weeraradaas khamiis tobanka dulqaacda kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada dhinaca kalena ku beegan sideedda bishan may laba kun shan iyo labaatanka ciidamo si gaara u tababaran oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa maanta howlgal ka fuliyey magaalada muqdisho gaar ahaan degmada kaxda kaasoo lagu khaarijiyay askari dharcad ah oo ka tirsan sirdoonka dowladda federaalk oo lagu magacaabi jiray biibaaye dhegeystayaal intaas ayaan kusoo gebgabaynaya xubinta dhacdooyinka toddobaadka oo aad ku dhegaysateen qodobo kala duwan oo toddobaadkan sii dhammaanaya kusoo dhacay warqabadka warbaahinta islaamiga ah el furqaan intaan xubintan teeda kale aan hawada dib aan ugu kulmayno maxamed sheikh oo idinle sidaas iyo nabadgelyo
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم waa hagaag sawiradii laga soo qaaday kulankii lagu canaantay madaxweynaha dowladda federaalka iyo taliyihiisa ciidanka ee ka soo cararay aadan yabaal macno caynkeey ah ay ka tarjumayeen qodobkan waxaynu ka waraysanay siyaasi idriis xasan faarax marka hore injineere idriis waxaad nooga warantaa sawiradii laga soo qaaday xerada xalane oo ay ka soo muuqanayaan xasan sheekh odawaa iyo fiqi maxaa kaaga baxay markaad eegtid luqadda jirka si gaara odawaa aad baad u mahadsantihiin idaacadda alfurqaan runtii shirkii ka dhacay mataqaana xalane waxaan isleeyahay nimanka kan dowladda federaalka hadda horboodo xasan sheekh iyo gruubkiisa waxay ku howlgaleen inay ayagu soomaaliya u haraan isbaaro u dhigtaan arintii soo bilaabatay ay ku magacaabeen badbaado qaran waxay istuseen inayna mar dambe suuragal ahayn in maaragtay lagula tartamo ama mataqaanaa khatar la geliyo hoggaanka soomaaliya oo ay mar walba ayagu gacanta ku qabtaan laakiin sida muuqato dagaaladii ay al-shabaab la galeen arintii siday rabeen way noqon weyday marka burbur fara badan iyo hoog iyo ba iyo jab fara badan baa ka dhacay waxaana u dambeeyey dagaalkii taariikhda galay ee aadan yabaal oo weliba taliyahooda ciidamada iyo maaragtay uu joogay ninka maaragtay madaxda maxkamadooda baadilka ku dhisan maxkamadda ciidamada ay u bixiyeen marka dee shirka kan meesha ka dhacay maaragtay waxa weeye runtii labadoodaba manaa jab xoog leh ayaa haysto oo ku dhacay saddex sano dagaal ah iyo jabkii ugu weynaa oo maaragtay lala kulmay lanana kulmahayey marka waxay iga muuqato inay ahaayeen dad maaragtay aad u tabardaran aad u niyad xun isla marhaantaasna garwaaqsaday inay jabeen saasaa laga dheehan karaa sawiradooda
xilligan maxaa ku soo aadiyey wafdiga maraykanka maxaase xerada xalna looga wacay madaxweynaha dowladda iyadoo villa soomaaliya loogu tegi karo mise amnigooda ayay u baqayaan
runtii waxaan isleeyahay dhowr arrimood unbaa maaragtay yaa loo loo maaragtay loo fasiran karaa marka koowaad waa dad jabay bal in la is arko oo wixii la qabtay iyo jabka waxii keenay la iska waraysto way way daaran tahay marka saddexaad in ay rabaan inay tilaabo qaadaan haddaynay howlgal qaado way ku adag tahay marka inay been cusub iyo khuraafaad cusub inta abuuraan maraykanku uu maaragtay waa suuragal oo sidaas kulankan uu daaran yahay runtii waxay u muuqataa inay markaa candhuufteeda gadaal u laqeen jabkii isdabajoogga ahaa ee dowladda federaalka iyo macawisley ay la kulmeen saddexdii sanoo lasoo dhaafay waxaa la leeyahay arrimo turkiga la xiriira ayay soo hadal qaadeen waxaana jira in maraykanka ay ku guulaysteen sida ay wararku sheegayaan inay yareeyeen awoodda turkida waa sida ay daabaceen warbaahinta muqdisho awoodda turkida ee dowladda federaalka maadaama meeshii laga saaray cabdulqaadir nuur faarax ay arrimahaasi u aaneynayaan maxaad arrimahaasi ka leedahay
runtii dowladda federaalka waa hanti uu maraykanku leeyahay ciddii og iyo ciddaan ogeynba ayaday ayaday maaragtay u taallaa waxaan oo dhan oo maaragtay ama ethoobiyan ha ahaato ama kenyaati ha ahaato ama amisom iyo umisom waxaan caloosha u shaqaystayaasha afrikaanka ha ahaato ama maaragtay hay-adaha dowlad aan dowliga ah maaragtay reer galbeedka ha ahaato iyo kuwa aan dowliga ahaynbo oo reer galbeedku leeyihiin dhammaantood waxa weeye hadafka maraykanka unbay ka turjumayaan marka arintaas marka dowladda federaalka waa waa waa macnaha waa niman urur dabadhilifi ah oo loo bixiyey dowladda federaalka waay ma ahan dowlad federaal ah oo rasmi ah oo soomaaliya leedahay dee ma ahan xaasha cid kasta way og tahay waa nimankii imbegaati iyo dagaal oogayaashii ka dhashay bay ahaayeen oo maraykanku iska leeyahay marka waa urur maraykanku leeyahay oo loo bixiyey maaragtay dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada dhammaantood waxa weye waa urur uu leeyahay maraykanku weeye oo ka dagaalama soomaaliya marka turkiga dalangal xoog leh ayuu ku leeyahay waxaanan shaki ku jirin turkiga iyo maraykanku waana wada shaqaystaan waana kala shaqaystaan marka danahoodu waa niman mataqaanaa wax kala goosta waaye yaan dadku u qaadan dad kala afnaatay ku wada jiraan maaragtay ganacsi xooglaha ka dhexeeyo masaaliix xooglaha ka dhexayso marka mid walba midka kale wuu u baahan yahay meelana waa ku kala disan yihiin meelana maaragtay waa ka wada socdaan marka uma malaynahayo maaragtay in turkiga iyo iyo iyo iyo maaragtay maraykanku ay wax badan oo isku khilaafaan ay soomaaliya ka jirayso uma malaynahayo ninkan tiktok la yidhaahdo oo laga yaaba inuu basaas u ahaa turkiga haddaba wasiir kala waaye ciidamo badan iyo saraakiil badan oo turkiga soo tababaray ee dowladda federaalka ku jirto marka waxaa suuragal ah inay kuwaas basaasiin yihiin basaasiin fara badan oo iyaga u shaqeeyo oo saraakiil sarsara ah oo turkiga kusoo tababartay inay jiraan baa suuragal ah ama waaba jiraanba marka waxaa weye turkigu baahi badan ooma qaba wasiirka gaashaandhigga midda labaad wasiirka gaashaandhigga saa la socotaan waxaan lagu leeyahy waa magac u yaal waaye meeshan waxaa weeye xasan sheikh iyo nimankaas saraakiisha macawisleh hogaamiyo iyo qabqablayaasha ayay taladu ka go'daa marka wasiirkaas waa malaynaya inuu awood badan ku lahaa wasaaradda gaashaandhigga dhexdeed wasaarad gaashaandhig macnaha si wasaarad gaashaandhig u shaqaysana ma jirto meeshan waxaa weeye waa moryaan waaye moryaan iyo calooshood u shaqaystayaal reer galbeed u adeega waaye marka wax bay kala goostaan dhaqaalaha iyo waxaas unbaa laga fikiraa maanaya ka fikiraan dowladnimo iyo maamul iyo amar la bixiya iyo waxaas kama fikira waad aragtay xasan sheekh isagaa maaragtay nin maaragtay wasiir ku-xigeen ah oo imaaraad ah oo imaanahayey ayuu cadalo ka soo orday oo uu yimid oo la kulmay marka waxaad garanaysaa inuuna qofna ku kalsoonayn dowladdii federaalka waxaa ka soo haray xasan sheikh iyo xoogaa yaroo ku wareegsan oo maaragtay moryana unbaa ku soo hartay marka uma malaynahayo maraykanka iyo turkiga wax badan oo ay soomaaliya ku heshiin waayeen inuu dhex yaalo
ugu dambeyn idriis waxaad war ka haysaa caalamka inuu ololayo dal walba tiisa ayaa haysato maraykankii taageeri jiray ciidanka shisheeye ee soomaaliya kusoo duulay waxaad dareemaysaa inuu gacmihii ka laabtay howlgallada mujaahidiinta al-shabaabna way sii xoogeysteen bilihii lasoo dhaafay amaba guud ahaan sanadkan ka saansaanta muuqata markaad eegtid maxaa soomaaliya ka dhici kara isbedelada waaweyn waaweyn ee adduunyada ka dhacayo dhaqaalo la-aanta iyo mushkiladaha soo food saaray dowladda federaalka iyo maaragtay dowladaha maraykanka iyo reer galbeedka markii horena sameeyey haddana ilaa intay sameeyeen dhaqaalaha la daba taagnaa iyagoo hadafkoodu ahaa in dowladda federaalka maaragtay al-shabaab ay ka adkaato markay ka adkaatana ayaga laftooda xataa loo jejabiyo maamul goboleed iyo dagaal ooga laga dhigo horta si dhabtaa dowladda federaalka lafteeda burburin baa ku socoto oo reer galbeedku waxaa weye ma rabaan inay dowlad xataa soomaaliya ay ka dhalata ma rabaan marka sida muuqato haddii al-shabaab isu diyaariyeen inay xukunka la wareegaan oo ay isu diyaariyeen maxaa yeelay dowladda federaalka macawisley waa jabeen dowladda federaalka ciidamadeedi waa burbureen muraal ahaan waa u baaba-een dhaqaale ahaan waa u baaba-een maxaan ku irahdaa taageera ahaanna waa lumiyeen oo dadkii dowladihii taageerahayay taageeradoodii ma sii wadi karaan waxay u arkaan waxaana inay tahay halbacaad lagu lisay marka waxyaabahaasoo dhan markii la isku fiirsho kaalinta ama hadda fursadda waxay jirtaa dhanka al-shabaab marka hadday al-shabaab isu diyaariyeen waxay u baahan tahay inay maaragtay isu diyaariyaan sababta markaad maamul la wareegayso waxaa loo baahan yahay in la isdiyaariyo oo maamulkaas sidii loo hanan lahaa iyo qaabkii maaragtay loo rangarayn lahaa asaga laftiisa loo loo hogaamin lahaa qaabkii loo maaragtay dadweynaha iyo iyo dhammaan wadanka maaragtay loo hanan lahaa qaabkii taageero dadweynuhu taageero u siin lahaayeen qaabkii loo soo dhoweyn lahaa qaabkay maaragtay waxaasoo dhan waxay u baahan tahay in laga sii shaqeeya u baahan tahay oo aad ayuu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa injineer idriis xasan faarax oo ah siyaasi soomaaliyeed oo aan ka waraysanaynay qodob la xidhiira kulan dhowaan xerada xalana ka dhacay oo lagu canaantay xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dowladda federaalka taliyihii ciidanka dowladda federaalka ee aadan yabaal ka soo cararay iyo wasiirka gaashaandhigga iyo sidoo kale wasiiro kale
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين
waahagaag barnaamijka dhow xawareysiyada ayaa dhegaystayaal maqlaysaan qaybiisa dhexe ayaanu ku guda jirnaa cabdimaalik coldoon ayaa saakay waxaa laga sii daayay xabsiga magaalada hargeysa coldoon shalay waxay maxkamadda hargeysa ku xukuntay lix bilood oo xadhig ah iyo inuu bixiyo lacag kaash oo u dhiganta saddex boqol oo doolarka maraykanka ah waxay eheladiisa shalay qaar ka mid ah warbaahinta u xaqiijiyeen in xadhigga loo iibin karo ugu dambayntiina maanta ayaa xadhiggiisa loo iibiyey coldoon waa saxafi samafala ah oo inta badan ka shaqeeya howlaha khayriga ah kuwaasi uu ku caawiyo dadka tabaaleysan maamulka somalilan horay ayay dhowr jeer u xireen cabdimaalik muuse coldoon
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم waa hagaag qodobo kale ayaa dhegaystayaal idinku soo maqan balse markaan dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubintii faa'iidada caafimaadka waa kan doctor maslax oo caawa inuu qaada dhigaya filfisha
هل باسم الشافي أرقيك من كل سقام يؤذيك بيميني أمسح ما تشكو وبعمر الباقي أفديك وأتمتم دمعا ودعاء يرعاك الله ويشفي بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم أما بعد إن شاء الله تعالى حلقة نعا وحان كغا هدلي دونا في الفشة مذو ee waxay hodan ku tahay faytamiino iyo macdano badan oo gacan ka geysan kara faa'iidooyinka caafimaad ee jirka bani'aadamka ee faytamiinada ku jira filfisha waxaa ugu horey vitamin k vitamin e vitamin a iyo vaytamiinada b groupska loo yaqaano b one b two b five b c ilaa b twelve macdanta ku jirta filfisha waxaa ugu horeeya calcium iron magnesium potassium manganese iyo cobar oo ka mid ah macdinta yaryar filfisha madow waxay leedahay faa'iidooyin caafimaad oo tiro badan maadooyinka firfircoon ee biberinin oo ku jira awgood waa kuwa ugu faa'iidada badan faa'iidooyinka caafimaad ay leedahay filfisha jirka u leedahay bani'aadamka waxaa lambarka ugu horeeya ah waxay ka hortagtaa waxyaalaha jirka soo weerara sida daalka halista cudurada sida wadna xanuunka kansarka iyo dhibaatooyin badan oo bakteriyada jirka baniaadamka u keeni karto labo waxay u fiican tahay hargabka iyo durayga saddex waxay xoojisaa lafaha sababtoo ah waxaa ku jira maadooyin ka mid ah macdinta sida manganees afar waxay u fiican tahay caafimaadka ilkaha ciridka afka iyo boogaha afka hareerihiisa ka soo yaaca shan waxay leedahay sifooyin ka hortaga bararka waxay ka caawisaa jirka baniaadamka yaraynta xanuunada kalagoosyada ku dhaca iyo bararka waxay xoojisaa xaaladaha caafimaad ee remotisamka iyo neefmareenka sida asmada ama neefta oo kale lix waxay taageertaa dheefshiidka waxay kicisaa hormoonka loo yaqaano enzymka ama hydrocloric acidka dheefshiidka hagaajinta burburka cuntada waxay ka hortagtaa caloolo furka gaaska iyo calool xanuunka lablabada dibiryada mindheer xanuunka dhammaan waa xanuunada ku tacalluqa dheefshiidka ayay aad ugu fiican tahay waxaa ku jira maadada bebereniin oo jirka ka saarta sunta toddobo waxay kordhisaa nuugista maadooyinka nafaqada leh ee jirka baniaadamka soo nuugayo sida faytamiinada iyo macdinta sida calciumta iyo seleniumta oo kale waxay ka caawisaa dadka miisaan dhimista waxay sare u qaadaa dheefshiidka iyo gubista baruurta waxay caawisaa xakamaynta rabitaanka cuntada iyo ka hortagga baruur uruurinta jirka baniaadamka sagaal waxay xoojisaa caafimaadka maskaxda waxay ka ilaalisaa maskaxda cudurada xusuusbeelka sida cudurka loo yaqaano azaheymarka iyo cudurka loo yaqaano barkinsons disease oo neerfaha waxay sidoo kale xagaajisaa xusuusta iyo shaqada garashada iyo garaadka maskaxda toban waxay xakamaysaa heerka sonkorta dhiigga iyadoo hagaajisa xasaasiyadda insuliinka ama kicitaanka insuliinka ka caawisa maaraynta macaanka iyo waxyaalaha la midka ah waxay sidoo kale gaabisaa nuugista glukoska ka hortagaysa kor u kaca sokorta waxay sidoo kale xoojisaa difaaca jirka bani'aadamka filfisha isticmaalkeeda cuntooyinka ayaa lagu darsadaa qadar yar ama mishaarida ama maraqa iyo cuntooyinka dhammaan ayaa lagu darsan karaa wax dhibaata ama waxyeelahna ma laha qadar yar ayaa laga isticmaalaa kuleelka tirada badan awgeed ay leedahay qofka inuu iska yeereeyo unbaa muhiim ah xagga uureyda iyo nuujinta wax dhibaato ah ee ku sugnaaday ma lahan way isticmaali karaan aad iyo aadaa u mahadsantihiin
لا بأس عليك ولا وجعا أجر وطهور وشفاء ويقين بالله يداوي ما عجزت عنه أطباء
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم waa hagaag waalidiinta iyo ehelada wiil dhallinyaro ah oo ay maalmo ka hor dileen ciidamada dowladda federaalk ayaa sheegay inaysan weli cadaalad helin iyagoona xusay in markii askarta weydiiyeen sababta loo dilay wiilkooda ay u sheegeen in xasan sheikh uu amray dilka dhallinyarada muddo hadda laga joogo sagaal maalmood waxa ay askarta sirdoonka dowladda federaalk magaalada muqdisho ku toogteen wiil dhallinyaro ah oo lagu magacaabi jiray cabdulaahi daahir waxaana ay ehelkiisa sheegeen in marka ay la hadleen askartii ku sugneed goobta uu ka dhacay dilka wiilkooda ay u sheegeen in xasan sheekh madaxweynaha dowladda federaalk uu amray dilka dhallinyarada إنا لله وإنا إليه راجعون الله نحرسته عبد الله داير أبشر حيل الجمعالي قعانك حق درنا ديش ويل كان عدالة أوربنا حتى عدالة جرت مارت عبد الله داير عدالة وباهي وويل لو تنجر عدالة وباهن جامعة بتو دلك سومالي كده شيء مركا عبد الله داير عدالة وباهنا إلا سيو والله xaaladaas ilaahay mar kale ma mar kalena ma heliyo laakiin si si xunaa loo dilo wiilkeena ilaa hadda filinjeera ku jira wiil hataa lama aasin cadaaladaan u rabnaa laakiin maanta dowladda arsheenina in la aaso maanta rajeynaynaa in la aasi laakiin dowladda cadaalad inay siisaa rabnaa wax ay u qabato si dhalinyaro kale saas loo dilin maanta waxaa u waxaa u nagu kalifay inaa cadaalad aa u helnaa rabnaa maanta halahaana sugeyni wax cadaalad nooma soo wadan dowladda intaan kaleetan ciqaab ma marsiin karno wiilkeena filinjeerka sagaal maalin ka badan uu ku jiraa marka raajicuun kulli nafsin daa'iqat ilmood waxaan halkan uga tacsiyeenayaa wiilkayga aan habaryarta u ahay oo walaashay macaan oo isqoysku aabba aan nahay ii dhashay cabdulaahi daahir waxaan ku leeyahay habaryar macaan janatulfardoos aclaa ilaahay ha ku geeyo sakaraadkasoo ilaahay kuugu fududeeyo su-aasha ha kuugu fududeeyo gacan kaa xaq daran ayaa ku dishay labiyo labaatan jir buu ahaa Een, hadduu rabe reer inuu dhisto anaga geeridiis waxayna soo gaartay habeenkii markii oo adiga sagaal sac sagaal sac markay ahayd soddonka abriil aan la dilay Een, sagaal sac habeennimo jagboontiga usay biyaano aa lagu dira gacanka xaq daranaa disho waxaan leeyahay seed asagoo iskaga socdo seedkiis saxsan yaha weli soo degta gacmaha taage marka waxaan leeyahay habrir macaan ilaahay cadaalad ha ku siiyaan leeyahay waxba saxayba noolama sheega maadaama habeen bar ay ahayd oo anagana sagaal sac habeennimo noola soo sheegay qolada meesha shaqada ku lahayd haa jagboonta oo waqa- oo cunugaan cunug soo degtay istaag marka la dhahay oo istaagay oo soo degtay oo gacmaha taagtu ahaa because hadduusa istaagnayn ama uu baxsan lahaa markii gaariga gadaal laga xabaday xabaddana gadaalay uga ooli lahayd asagana gadaalay xabadda uga dhici lahayd nin cunugaana cunug soo degtay oo gacmaha saa u taagayd xabaddan waxay kaga taala halkaas gelida risto dadkii dilayna faro laguma haayo askartana waxayna dhaheen dhar calaa dishay calaa qofkii see khaldan ku socdana in la dilo oo madaxweynaha amreerkeen anaga wiilkeena cadaalada ugu baahan nahay askartana cadaalad mana siinayaan xataa waxay dhaheen een, wiilkaasaa khaldan dilkiis shaqo iyo shuqul ma uu ku liinigo sababto qofka baabuurka markii lagu weeraro qaab kale ugu dhacay soo maaha si ay dhiida waxayna dhaheen wiilka khaladkiisaa lagu dilay anagana wax qalad ma kulahna camal waxayna dhahay wiilkiina oo gaddaran yahay ilaah u naxariisto cadaalad ilaaha ka sugaynaa markaan dowladdan cadaalad man rabaa inayna siiyaan ilaahay cadaalad hana siiyo
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم
waa hagaag barnaamijka dhuuxa waraysiyeeda ayaad dhegaystayaal weli maqlaysaan halka uu idinkaga imaanayana waa idaacadda islaamiga alfurqoon markaaneh dhanka iyo wilaayada islaamiga ah ee gado kulan u dhexeeya mas-uuliyiinta wilaayadii islaamiga ah ee gado culimmada iyo golaha dhaqanka ayaa wuxuu ka dhacayay magaalada ceelcadda ee xarunta wilaayadii islaamiga ah ee gado kulanka ayaa waxaa looga arinsanayay sidii loo dhaqangelin lahaa xamlo ay ku dhawaaqday xarakada mujaahidiinta al-shabaab kulanka waxaa ka soo baxay bayaan kaasi uu goobta munaasabadda ka akhriyey afhayeenka golaha dhaqanka islaamiga ah ee wilaayada gado naqiib xasan cismaan biixi bismillaahi araxmaan araxiim ujeedo cadayn warmurtiyeed ka soo baxay shir iyo kulan wadatashi ah oo ay yeesheen culimmada nuqubada iyo mas-uuliyiinta walaayada islaamiga ah ee gado shirkaas aan kor ku soo xusnay waxaa ka soo baxay qodobadan soo socda kow taabagelinta iyo fulinta xamladii ay ku dhawaaqeen hoggaanka xarakatu mujaahidiin al-shabaab xamlatu kun thakran fii thuquuri lislaam ow qaa'iban canhu bicutrin walaa takun haalisan shicaarkeeduna yahay faqaatil fii sabiilillaahi laa tukallafu ilaa nafsak labo in la dhiso guddi ka kooban culimo xibno ka mid ah mas-uuliyiinta walaayada nuqobo iyo bahda iclaamka saddex xamladaas in la gaarsiiyo dhammaan degmooyinka iyo deegaamada walaayada ay ka kooban tahay afar in dadka lagu booriyo ka hortegidda xamlada saliibiga ah ee ku socoto bariga afrika shan sidoo kale in lagu tartansiiyo qaybaha kala duwan ee bulshada muslimiinta ah ka qayb qaadashada halganka jihaadiga naf iyo maalba insha allah dhammaan bulshada ku nool walaayada waxaan ka codsanaynaa in ay nagala qayb qaataan wacyigelinta iyo fulinta xamladan ugu dambayn waxaan u mahad celinaynaa allah sidoo kale waxaan u mahad celinaynaa walaalaha mujaahidiinta hoggaanka xarakatu shabaab almujaahidiin wabilahi towfiiq sidoo kale waxaa kulanka ka hadlay sheekh maxamed bishaar oo ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga ah ee soomaaliya kulan ay isugu yimaadeen hoggaanka wilaayada gobolka gedo ama mas-uuliyiinta wilaayada gobolka gedo nuqabada iyo culimaaudiinka shirkaas oo midhihiisa iyo nuxurkiisa waxaa ka soo baxay uu yahay kow taabagelintii iyo fulinta xamladii ay ku dhawaaqday hoggaanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ciwaankeedu ahaa xamlatu kun thaqran min thuquuri lislaam aw qaa'iban canhu bicudrin aw xikma walaa takun haalitan taasoo micnaheedu yahay ahaw furin furimaha islaamka ka mid ah ee xabaddu ka socoto ee ribaadka lagaga jira ama maqnow oo ku maqnow cudurdaar la og yahay oo macluum ah ama shay xikmad ah oo la og yahay hana noqon cid kale shicaarkeeduna yahay faqaatil fii sabiili illaah laa tukallafu ilaa nafsaka waxaridi almu'miniin casa allahu an yakufa ba'sa aladiina kafaruu wallahu ashaddu ba'san waashaddu tankiira allah tabaaraka wa tacaala rasuulkiisuu la hadlayaa wuxuu leeyahay dagaalan jidka ilaahay dhexdiisa ka dagaalan lamana kalifaya ilaa naftaada ma ahane waxaridi almu'miniin waa maxalu mudaabaqada xamladuna ay ku soconayso waxaridi almu'miniin mu'miniintana boori casa allaahu an yakuf alla wuxuu xaqiiqa ku yahay dhab ku yahay inuu reebo ba'sa aladiina kafaruu kuwii ilaahay ku kufriyey shartooda iyo baaskooda wallaahu ashaddu ba'san waashaddu takiila alla ayaa daran xagga ba'siga dagaalka isagaana daran xagga nikaayada shicaarku markaa xamladu waa kaas isaga ah aayadaha taxriidka yaa ayuhannabiyu xarid ilmu'miniina cala alqitaal rasuulkaanow boori ummadda mu'miniinta ah dagaalka ku boori aayadahaasaa macnaha indilaaqu u yahay oo shicaarku xamladu ay leedahay shirkaa waxaa ka soo baxay oo kale guddiyo dhismo ah oo gobolka laba qaybood loo qeybiyey saa darteed labada guddi baa halkaasi loo kala cayimay oo guddi kasta uu hogaaminayo mas-uuliyiinta wilaayada gobolka geda iyo nuqabo iyo rag culimo ah hadafka iyo ujeeddada la rabo in la gutona waxa weeye wacyigelin ummadda soomaaliyeed ee muslimiinta ah in ay ka wada qayb qaadato dagaalkan saliibiga ah ee duulaanka dalka soomaaliyeed lagu soo qaaday iyo murtasiqada ayagoo ay samaysteen oo ay dukumiintiyada ka saxiixanayaan in maaragtay maxaan ku dhaha laga hortago si dhanna loola wada dagaalamo oo dagaal loo wada dhan yahay looga wada hortago baa qasadka iyo ujeeddadu taxriidkaasi ama boorintaasina uu ku jihaysan yahay waxa duulaanka lagu yahay waa diintiyadii waa dhaqankiiyagii waa maaragtay maxaan ku rahdaa akhlaaqdiyadii waa dadnimadiyadii waxa weeyaan nolooma kala hadhayn jimsi cad iyo jimsi madow midna yacni jir madow iyo jir cad midna nooma kala hadhin iyo kuwa annaga luqadayada ku hadlay intaba haddaanan marka u wada istaagin oo annagoo wada dhan arrintaasi aan u wada istaagin gudnimaa lagu dhacayaa saa darteed waxay xarakadu u jeedinaysaa bulshada soomaaliyeed ee muslimka ama geeska afrika ummadda degan oo muslimiinta oo dhan inay ka hortagaan cadowgaasi saliibiga ee duulaanka ah duulaankiisaasi in laga hortago waxaa kaloo laga wacyigelinayaa in dhallinta soomaaliyeed ee maskaxda laga xaday in maaragtay maxaan ku rahdaa lagu booriyo ilaahay inay usoo noqdaan oo ilaahay subxaanahu watacaala u toobad keenaan oy diinkoodii iyo islaamnimadoodii iyo maaragtay maxaan ku rahdaa dalkoodii ay duulaanka ku yihiin inay ka toobad keenaan waxa ay ku sugan yihiin oy dalkoodii diintooda usoo noqdaan walaalahood mujaahidiinta ahna gacmo furan ay maaragtay kusoo dhaweynayaan taasa iyaduna maaragtay maxaan ku rahaa iyagana lagu boorinayaa ilaahay toobadda waa aqbalaa intaysan naftu qarqarada gaarin ama qoraxdu ka soo bixin meeshay hadda u dhacaysa inay ilaahay u toobad keenaan baan maaragtay maxaan ku rahaa iyaguna loogu naadinayaa oo maaragtay maxaan ku rahdaa cod dheer lagu gaarsiinayaa waxaa kaloo lagu boorinayaa waxa ay ku sugan yihiin inay gaalnimo tahay marka iyaguna waxaa laga rabaa inay maaragtay maxaan ku rahdaa kasoo noqdaan waxa ay ku jiraan maanta albaabada towbadda waa u furan tahay gacmo wanaagsan baa lagu soo dhoweyn qoryahooda ha la yimaadeen gawaaridooda ha la yimaadeen tignikadooda ha soo qaateena cid alla intii ay awoodi karayaan si alla say kusoo bixi karaan ha kusoo baxeena dhammaan bulshada marka waxaa laga wada codsanayaa hawshaas ayada in laga wada qayb qaato ayna fududeeyaan oo ay u fududeeyaan guddiyada socda oo taxriidkaa wado oo muslimiin maaragtay maxaan ku raha wacyigelinaya inay kala qayb qaataan oo ay maaragtay maxaan ku raha galab istaagaan naf iyo maalba maanta waxaa la doonayaa maalka keliya la dhiibaya aan lagu kaaftoomin ee naftiiyo maalkii laysa soo raaciyo taasaa maaragtay maxaan ku raha laga wada doonayaa bulshada dhammaanteed hada wasalaam gabagabadii kulankii xamlada lagu daahfurayay waxaa ka hadlay waaliga wilaayadii islaamiga ah ee gadow sheekh luqmaan abu anas
in alxamdu lilah naxmaduhu wanastaciinuhu wanastaghfiruh wanacuudu billahi min shuruuri anfusina wamin sayiaati acmaalina inahu man yahdi illahu falaa mudlil lah waman yudlil falaa hadiya lah waashhadu an laa ilaha ila allah waxdahu laa shariika lah waashhadu ana muxamada cabduhu warasuuluh يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يد الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إلهي بأنه مهد علينا سبحانه وتعالى إلهي ينوغل إن نعيث لكوبي كريم أيوه رسول نمعة الإسلام والإيمان نمعة الأمن والصحة الحمد لله ثم الحمد لله أنت كذب إخواني waxaan insha allahu tacaala qabaqaabinaynaa ama diyaarinaynaa xamlo loogu talagelay dadka muslimiinta ah oo lagu booriyo xamladaas waxay ka kooban tahay laba arrin kun faqran fii thuquuli lislaam qofka inuu ahaado mid ku sugan takriga islaamka inuu yahay qof cudurdaar sharci ah ilaahi subxaanahu watacaala u yeelay oo si diin ah ilaahay ugu cudurdaaray subxaanahu watacaala sharcan walaa takun halaatha ha noqonin buu yidhi midka saddexaad ha noqonin ciwaanka koowaad kaa weeyaan waxaan rabnaa ummadda muslimiinta guud ahaan in ay ilaahay subxaanahu watacaala kitaabkiisa u nusreeyaan waxaanu leenahay ummadda soomaaliyeed gaar ahaan gobolka aanu ku noolnahay gado dadka ku nool in ay kitaabka ilaahayna u nusreeyaan gacal iyo garabna ay u noqdaan naf iyo maalna ay la garab istaagaan odayaasha ay nooga horreeyaan dhallinyarada ay khadmo u yihiin intaas ayaa laga rabaa guud ahaan in waxa weeye camalkan jamaaciga aan wada istaagnaana laga rabaa waad arkaysaan waxa ugu horeeyo lajnooyinka halkan waxa weeyaan ku soo xaadiray culamaa udiin nuqubo iyo walaayadii saddexdaas jaanib ayaa camalkan mushaarik ku ah oo shaarikaynayo adinkana intaa unbaad kama tihiin haddaad tihiin ummadda gobolka degto waxaanu leenahay waa in saaxada laga dareemo taxriifka aan bilaabanayo dalkana uu noqdo dal aan ku xoraysanno annagoo rabbigan tabaaraka wa tacaala kaalmo weydiisanayno waxaanu leennahay maanta waxaad haysateen qobo islaami ah shareecada idinku hogaaminayso maanta waxaad haysateen qiyaado camalka jihaadka idinku hogaaminayso waxaad haysateen maanta ummad waxa weeyaan oo ilaahi subxaana wa tacaala kitaabkiisa garab idinku ah baad haysatiin waxaanu idin leenahay haleela saaxada jihaad sharafka iyo cisiga wax lagu gaarana waa in la jihaado xamladeennii oo noo bilaabatay waxaanu rajaynaynaa waxa weeyaan guul ku bilaabatay guul ku dhammaatay inuu ilaahay ka dhigo lajnooyinkii uqumana ilaahay waxaan u weydiinaynaa subxaana wa tacaala ikhlaas camalkooda inuu ilaahay tarkii ka dhigo subxaana wa tacaala dadkoodana ay noqdaan dad khayrka kaga daydo inay noqdaan waan rajaynaynaa insha allahu tacaala meelaha aad mari doontaan insha allahu tacaala waxaanu rajaynaynaa ilaahi subxaana wa tacaala inuu jiil fara badan kasoo saari doono saaxadana afici doono ilaahi subxaana wa tacaala waxaan weydiisanayna tabaaraka wa tacaala madarka da-ayo inuu ilaahay baraka noo saaro dhulka abaartii aan soo marnay iyo culayskii aan soo marnay ilahay inuu arrin noogu bedelo ilahi aan weydiisanayna tabaaraka wa tacaala hada wabillahi towfiiq wa aakhiru dacwaana an alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin kaasi wuxuu ahaa sheekh luqmaan abu anas waaliga wilaayada islaamiga ah ee gado
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى
barnaamijka dhow xawareysiyada ayaad dhegaystayaal maqlaysaan qaybihiisa dambe ayaan ku sii siqaynaa qaar ka mid a odayaasha dhaqanka ah ee ku nool dhulka soomaali galbeed ee ku jira gumaysiga itoobiya ayaa ka hadlay dhibaatooyin kala duwan uu maamulka mustafa cagjar ka wado halkaas odayaashan waxay sheegeen in la caburiyey dadka shacabka ah oo aysan ka hadli karin dhibaatooyinka ay la kulmayaan maamulkuna dadka rayidka ah ay ku hayaan dhibaatooyin ay ka mid yihiin dilka barakicinta in la joojiyo barakicinta qoysas iyo xubno kale oo guryihii laga saaray saxaafaddu waa xor idinkaa yidhi annagu baanaan dhihin hadday xor tahay waa in loo daayo in la joojiyo beegsiga dhallinyarta ee sida gaarkaa loo beegsanayo dowladdu waa inay joojiso saxaafaddii xorteeda way dhammaatay way xeedhantay saxaafaddii xorteeda waxay noqotay cabsiin bay noqotay waa in la cabsado maanta ninkii wax qoro ee kelmad qoraa in la yihahdo maxaa u qoraysaa maxaa dowladdu mucaaradaysaa waxaan ka xoroobayna waxay ahayd dadka maskaxa inay ka xoroobaan oo saxaafaddu xor ahaatay ahayd tiina maanta waxaan arkaynaa inaysan xor ahayn cabsi badan jirto dadka la cabsigelinayo sidaa darteed muhiimadaan ka hadlayna maanta waxa weyaan dadku inay hor ahaadaan ganacsigu inay hor ahaado ashkhaas aan la beegsanin dadka aan la cabsigelinin guryaha aan lagu handadin wiilkii hadda lagu dilay malaasia ku dhintay meesha magaceed muxuu ahaa habaana ku dhintay shacabka haddii ka ka dhacayo maxaa lagu dilay wiilkanage yaa dilay see loo dilay xaq bay u leeyihiin inay ka cabdaan bay xaq u leeyihiin wax fara badan iyo dadku ilaalinayaan haddana waxa weeyaan jawaabta dadka adduunya ma hayaan laxad dowladdu waa inay ka jawaabtaa kuwa lamida la odhanaya darada u dambeysay nin baa ku dilay laba horta wiil bu ku dilay nin shacab ku dilay askari baa dilay muxuu dilay askarigaasi waxaasoo dhan dadka markay hadlaan dowladdu waa in loo sheegaa eedana ay qaasaa dowladdu haddii khaladka qaadan wayso losida kari waayaay macnaheedu waxa weeyaan waxay rabtay samaysay iyadu taana ma aqbali karo waa in dowladdu ay qaadataa wixii lagu raadaayay cabashada shacabka waa inay ka jawaabtaa
بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي
waa hagaag dhegaystayaal caawa intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijka dhuuxa wareysiyada kan mid lamida intaan dib ugu kulmi doonno waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي